In ka badan shan iyo toban haween ah oo ka ganacsada caanaha islamarkaana ku nool tuulada Hudisa oo hoos timaada degmada Sheekh ee gobolka Saaxil ee Somaliland ayaa loo furay xarun ay si wadajir ah u ganacsan doonaan kuna gadi doonaan caanaha taasoo loo qalabeeyey hay-adda Candlelight oo hirgelisay xaruntaasi islamarkaana lagu ilaalin doono tayada caanaha ayaa ujeedkoodu ahaa sidii loo dhiirigelin lahaa haweenka ganacsiyada yar yar leh loona horumarin lahaa ganacsigooda haddaba qaar ka mid a mas-uuliyiinta deegaanka Hudisa iyo haweenka ka faa'iidaystay barnaamijkaas ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay hirgelinta xaruntaasi ku talagalay iskaashatada caanaha dumarka waxay ka kooban shan iyo toban dumar ah oo ku tababarnay qaabka iyagu koox ahaan ama urur ahaan ay u wada shaqaynayaan qaabka ay caanaha tayadooda u ilaalinayaan iyo sida ay maxaa la yidhaahdaa wada shaqaynta iyaga uga dhexaynayso qalabkan wuxuu ka kooban yahay talaagad afar joog iyo afar digsi koobabkii caanaha iyo lix girgire qalabka waxaa loo baahan yahay shan iyo tobanka dumar inay si cidna ma kala laha way wada ku wada shaqaysanayaan qalabka halkaasaa loogu talagalay inuu yaalo shan iyo tobanka dumarna ay ka wada faa'iidaystaan ay ku wada shaqaystaan jiingadana ay ku wada isticmaalaan haddii ilaahay ka dhigo marka intaasay ku kooban halkan horta waxaan kusoo dhaweynaa hay-adda kadhanley oo noo furtay mashruucan uu ka kooban yahay caanayda kana tirsan magaalada hudisa ee ka tirsan degmada sheekh weelkaa iyo alaabtaa loo keenay iyo gurgaa loo dhisay waanu ka faa'iidaysanayna sidii haddii alla ka dhigayo dee loogu talagalay islaamahuna sidii ay ugu talagaleen hay-addu waa inay ka faa'iideeyaan oo ay dayax tiraan oo caanaha laga helo oo dee lagu shaqeeyo hay-addana waa salaamayna hay-addaa sharifullah xuseen waxay noo keentay waanu guddoominay waanaanu qaadanay waanaanu isku afkarannay waxaynu joognaa munaasabad lagu daahfurayo mashruucan oo ay waddo hay-adda candlelight oo ay la waddo hay-adda kenaj oo maaragtay caalamiya oo caanaha loogu tala galay magaalada hudsa oo ka tirsan gobolka saaxil gaar ahaan degmada sheekh inay dumarka caanaleydii ku kaydsadaan caanaha si ka dayacmayay inta badan sababtoo caanuhu hadday qabow waayaan muddo yar bay isku beddelayaanoo sidii loogu talagalay aanay ahaanayn sidaa daraaddeed waxaa loogu talagalay dadka ka ganacsada caanaha inay ku kaydsadaan inay markaa waxa la doonayaa ilaashadaan sidaa loogu soo tabcay ee dhaqaalaha loo soo geliyey iyaguna inay ilaashadaan oo ku dadaalaan oo ay si fiicanna u wada shaqaystaan guruubkaasina isku xidhnaado oo mar kastoo loo baahdo in lagu sameeyo maaragtay monitari iyagoo diyaara la helo markaa saasaa la doonaya inaan ku dadaalno insha allah waxaan salaamaya dadweynahan reer hudisa iyo maamulka hay-adda candlelight waana runtii ku bogaadinaya mashruucaas ay bulshadu ka faa'iidaysan doonto runtii dad dadweynaha runtii loogu soo mashruuca loo hirgeliyey haweenka tuulada hudisa